asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinta aan ku soo bandhigno ama aan ku soo qaadanno ama aan ku googoosanno ama aan ku yara jeebjeebno ama aan gadaal ugu eegno waxyaalihii innagu aynu lahayn ee farada badnaa iyo qaababkoodii iyo sidii ay ahaayeen sababtoo ah badana annaga waxaan jecel lahay annaga markaan ku leeyahay waa annagoo ah bahda idaacadda star f m oo u adeega bulshada afkan ku hadashaa inaan dadka dhinac walba ka qabtirno hadday noqoto dhanka wacdiyada iyo maaragtay baraarujinta diiniga ah hadday noqoto dhanka adeegyada bulshada maaragtay adeega bulshada iyo caadigaa haddii ay noqoto waxbaridda iyo miska kobcinta haddii ay noqoto faa'iidooyinka iyo dhibaatooyinka jiriba haddii ay noqoto howlo fara badan oo noocaasa ayaan isku daynaa ragga farada badan iyo gabdhaha farada badan ee ka howlgala meeshan ama idaacadda star f m ka howlgala waxay isku dayhayaan waxay u shaqaynhayaan waxay u adeegayaan ama ay xoogga saarhayaani waxa weeye waa wax dadka soomaaliyeed ka maqan ama dhibaato la rabo dadka soomaaliyeed in looga digo inay kala hadlaan oo ay wax fara badan ogeysiiyaan taa iyadaana shacabka laftiisa waxaa loo baahan yahay inuusan u qaadanin dee dadku inay un iska hadlaayaan saa afar labaatan saac wax adiga kaa maqan ama kaa dhiman ama dhibaato ku haysata ayaa laguu sheegayaa ha ahaato nabadgelye darro ama ha ahaato caafimaad darro ama ha ahaato maaragtay horumar la-aan ama ha ahaato maaragtay talo lagu siinhayo ama ha ahaato wax laguusoo kordhiyo cusub ama ha ahaato qaabkay doontaba ha ahaato waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin in qofka uu fahmo ruuxu horta reediyogan waad dhegaysataa muxuu kuu qabtaa horta waxa reediyoga uu kuu qabto waa inaad fahamto haddii aad tahay qof maskaxdiisu shaqaynayso laakiin haddii waxa reediyoga uu kugu baraarujinayaba aadan ogeyn dee noloshaada wax ka dhimanna ma ogaan kartid xubinta maanta aan ku soo qaadanayna sheekooyinkeennana idamka eebe waxaa la yidhi mar kolkii la qiimeeyey iskudhacyada nolosha ama iskudhacyada adduunka waxaa la yidhi kolkii la qiimeeyey iskudhacyada adduunka ku gadaaman nolosha ayaa nin mas-uul sara ah oo qoraa ah yaa niman u imaadeen waxay dhani odaa qoraa ah bal colaadda iyo maaragtay waxyaalaha ku gadaaman wax nooga sheeg kolkaasuu yidhi sidanuu ugu sheegoo wuxuu yidhi gulufka dagaalku waa gacan uur ku jirta wuxuu yidhi gulufka dagaalku waa gacan uur ku jirta oo kale guul keliyana lagama fisho wuxuu yidhi gulufka dagaalku waa gacan uur ku jirta guul keliyana lagama fisho sideedaba haddaad dagaal ka hadlayso in badan baa laga yaaba inaynu nabad soo qaadan dagaalka laftiisii waa in lasoo qaata iyo wixii laga yidhi haddii eebeed maahay marka wuxuu yidhi gulufka dagaalku waa gacan uur ku jirta guul keliyana lagama fisho haddaba dhegaystow la soco weligaa afar labaatan saac soomaalidu colaad unbay ku dhex jirtaa colaadeedana weliba waa colaad qurunaho aan cidnaba reebayn waxaa loo baahan yahay marka in aad guluf dagaalba qaadin marba hadduu mugdi yahayba wixiiba meel mugdi hadduu yahay oo aadan indhaba u lahayn dee weligaaba ha qaadin waa naga talo mahmaada maantaan kusoo qaadanayna xubinteenna murtada maanta idamka eebe waxaa la yidhi adduun hawli kama idlaato